أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيسين kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha waxaa nagu soo wajahan ciidul adxa waxaana barnaamijka ku soo qaadanaynaa axkaamta ciidul adxa iyo arrimo kale oo la xidhiira barnaamijka waxaa marti noogu ah sheekh cabdiraxmaan firin anigoo mudday ahnaa waan idiin soo jeedin doonaa waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
mar kale waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn waxaan soo dhowaynayaa sheekha martida inoo ah een, sheekh marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhawa inta aanan u gudagelin axkaamta ciidda iyo udxiyada waxaad sheekh si kooban ugu warantaa fadliga ayaamahani ee aan ku guda jirno bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaala allahu tacaala waalfajri walayaalin cashrin washafci waalwatr ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadka bini aadamka wuxuu sameeyey markastoo dembi u ka dhacaba fursad ay dembigii kaga noqon karaan ama ajir badan ay ku tabcan karaan limaada ruuxa muslimka markuu aakhara tago acmaashiisa la miisaamaya wixii khalad ah iyo wixii saxa laysku miisaami dhankii marka rajaxnaata ayuu marka u dhammaanaya hadday xagga wanaagga batana jannu galhayaa hadday sinaadaanna jannu galhayaa hadday xagga sayi-aadka ay badatana de waa dhib kale saa darteed baa ilahay wuxuu noo sameeyey xiliyo aan ka faa'iidaysanayno adduunka maanta waa aragteeno waxaa lagu leeyahay bandhig baa jira bandhigii carwadii kadaa bandhigii kadaa baa jira halaga faa'iidaysan leeyahay sidaas koo ilaahay bandhig buu samaynayaa ilaahay marka subxaanahu wa tacaalaa bishii ramadaan baan soo soonnay ajir weyn baan ka soo helay ilaahay naga aqbala subxaanahu wa tacaalaa haddana waxaan soo maray soonfur iyo sidataal haddana carafaan haddana inoo bilatay fursad labaad bay noqotay marka fursadda labaad waxaa weeye in horta lasoo xajiyo oo waxaa ku jira bishan carafo iyo bilihii ka horreeyeyba waa bilaha xajka alxaju ashhuru macluumaad waa bilihii xajka lala imaanhayay weliba tobanka maalmood ee bisha carfa ugu horeeya waa tobanka ay dhacaan mucdamka ugu badan ama amaasha xajka dhammaan ay dhacaan weeyaan xajkana dee fadaaishda waa rugnun min arkaan islaami weeyaan fadliga marka ku jira tobankan beri waa maalinka carafaha ku jirta maalmihii musdalifaha ku jira maalmihii minaha ku jira dawaafkiibaa ku jira sacyu beyna safar yaa ku jira waxna waxaa weeye dembi dhaaf weyn weyn oo ruuxa markuu la yimaado uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintii hooyadiisi iyo aabihii ay dhaleen oo uurkoodu ka soo baxay sidii uu dembi ka ahaa uu dembi ka noqonayaa horta maalmihii baa ku jira oo fadligeeda waa aragtaan haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam si gooni usii sheegay wuxuu yidhi acmaasha lala yimaado bilaha labayo tobanka bilood ilahay waa jeceliyay kulli acmaal khayr dhammaan ilahay waa jeceliyay ilahay acmaasha waa sii kala jecelyahay haddaad owlaad iyo caruur aad dhasho waa sii kala jeclaanaysa ilahayna acmaashiisa loogu dhawaada sii kala jecelyahay acmaasha ilahay ugu jecelyahay uguna fadli badan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tobanka bisha carafa weeyaan bisha maalin kow ay tahay ilaa tobankeeda camalka jihaadka la qabto jihaadka maalaha maalmaha kale uu ka fadli badan yahay salaada la tukado salaada maalmaha kale way ka fadli badan tahay soonka la soomo soonka maalmaha kale way ka fadli badan tahay qur-aanka la akhriyo qur-aanka maalmaha kale way ka fadli badan yahay sadaqada la bixiyo sadaqada maalmaha kale la bixiyo way ka fadli badan tahay biru waalidayn maalmaha kale la qabto maalmaha ma ilahay sii jeceliyay subxaana wa tacaala marka kullu acmaal oo la qabto maalmaha kale ilaahay wuxuu kasii jecel yahay camalkii noociisii oo la qabto maalmahan la qabto yuu kasii jecel yahay saxaabtu marka waxna yaa rasuul xataa walaaljihaad wa xataa jihaad maalmo kale la jihaaday ma ilaahay acmaal maalmaha la qabto ka jecel yahay na wuxuu nacam haa ilaa ruux naf iyo maal jihaad ku bixiya maalmo kale oo naftiisiina ay shahiiday xoolihiisiina awjaadkii ku baaba-een wax la quutay iyo noqdeen ninka oo naf iyo maal midna la soo laabanin maalmo kalena ay qisaasu dhacday nin la fadlila ma jiro laakiin ninkii kale haa wax la fadlila ma jira maalmahan maalmahan marka acmaasha waa loo baahan yahay waxaa la rabaa inaan ka faa'iidaysano ma soomba ma salaadba ma sadaqa ma cibaada ma qur akhrisba ma jihaadba ninba inuu wax kaga faa'iidaysto ninkii dhammaan isku daro isku daro ajirkaa weyn weeyaan ilaahayna subxaana wa tacala wuu ku jeclaanaya camalka hadduu ilahay jecel yahay ruuxii qabtana ilahay waa jeclaanaya subxaana wa tacaala marka fadaaisheeda maalmaha lama soo koobi karo howlahaasaa ka mid ah waxaa kaloo jirtaa sheekh ciidda carafo ayaa nagu soo dhow waxaadna nooga warantaa axkaamta ciidda axkaamta ciidda iyo axkaamta udxiyada labaduba waxay ku dhex jiraan tobankan beri bay ku dhex jiraan tobankan beri acmaasha in la qabta la doonayo waxaad garan kartaan soonka ka mid aho maalinka sagaalaad haddii la soomo laba iyo toban bilood wixii dembiga kaa dhacay oo soo dhaaftay iyo laba iyo toban bilood oo hadda kadib aada mari doonto wixii dembi oo kaa dhici doona afar iyo labaatanka bilood baa lagugu dumlaaf halka maalin waa maalintii nabiga calayhi salaam dhalay diinta lagu soo dejiyey waad garanaysaan calaa kulli xaal marka waxaa weeye bisha markii la joogo in la carafaysaa la doonaya ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ina acdaynaaka alkawthara fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtaru nabi maxamedow kowthar baan ku siinay fasalli lirabbika wanxar salaada ciidda ilaahay u tuko xoolahana qalbaalay amarkana lilwujuub buu keenaa ikhwaani amarku lilwujuub buu keenaa ilaa wax sarfiya in la arka mooyaan idan marka maalintan ninku ilaahay xoolo siiyey carafaa la rabaa carafa muxuu yahay waxaan ka hadlaya marka dhowr nooco ah waxa lagu carafaysan muxuu yahay wakhtiga la carafaysanna muxuu yahay carafana udxiyana maxaa la yidhaahdaa udxiyo waxaa weeyaan waa neef geel iyo lo iyo ari la gowraco maalinta ciidda ah iyo saddex beri ee ka dambaysa taqaruban ila allahi subxaana wa tacaala si ilaahay loogu dhowaado taasaa udxiya la yidhaahdaa waa geel iyo lo iyo ari la gowraco maalinka tobnaad ciidda bisha carfa ay tobanka tahay maalinka ciidda iyo saddex beri ee ka dambaysa leyla wa nahaara ama habeen gowrac ama maalin gowrac yaa waxaa la yidhaahdaa udxiyo weeye laba arrimood baa ruuxa laga rabaayo waxaa laga rabaa inuu ikhlaas la yimaado oo wamaa umiruu ilaa liyacbudullaha mukhlisan lahu diina xunafaa weeyaanoo ikhlaas inay ka tahay midda labaadna waa itbaaco inuu nabi maxamed ku raacayo calayhi salaatu wasalaam baa la rabaa midda kale ruuxa muslimka ah waxaa laga doonaya waxa uu gowracayo waa inuu noqdaa geel ama lo ama adhi u noqdo saddexdaa waxaan ka ahayn carafa kuma ansaxdo geel lo iyo adhi adhiga wuxuu u qaybsamaa riyo iyo ido u qaybsama waa isku mid riyo iyo ido iyo geel iyo lo kuwaas wax kale kuma ansaxdo geela waxaa shardi ah da-diisu inay gaadho shan sano iyo wixii ka sii weyn lo-da iyo riyuhu waa inay gaadhaan laba sano iyo wixi ka sii weyn iduhu waa inay ilkaha jabsadaan haddii kale waa inay hal sano gaadhaan hadduu ilkaha uu lix bilood ku jabsado oo ilkaha uu ku rito idaha waa gelayaan hadduusa ilkaha ridanina hal sano waa inuu gaadha da ahaan haddii kale waa inu ilkaha rida laakiin lo-da iyo riyuhu waa laba sano iyo kasii badan geelu waa inuu gaadhaa shan sano iyo kasii badan waa inuu gaadhaa neefka geela ah toddoba qoys oo toddoba dheri kale leh oo toddoba guri kale ah ayaa ku ajirkiisa u gudahayaa neefka lo-dana sidoo kale neefka adhiga qoys meel degan ama shan ha ka koobnaado ama toban ama labaatan ama qoys un meel degan hal neefoo adhiga ku filan neefka la gowracaya waxaa shardi ah afar cee midna inuusan lahayn neef ilaa oo ish la-aantiisu ay caddahay waa inuusan noqonin neefku waa inuusan noqonin neef jiran oo jirnimadiisu ay caddahay waa inuusan noqonin neefku neef dhutinhaya oo naafa ah oo naafanimadiisu ay caddahay waa inuusan noqonin neefku neef caataa oo weyd ah ama duqoo sakaraada waa inuusan noqonin afartaa midna ma gudahayaan neefku mar hadduu ilaa yahay ama uu jiran yahay ama uu naafa yahay oo jiis iyo hordhutinhayo ama uu neefkii uu caato weyda yahay afarta aqbaani carafo ma galaan waxaan carafo gelin oo kale neefka dhegta go-an carafo ma galo asal lama ogola waayo saxaabtu waxay leeyihiin markaan neefka carafada gadanayno waxaan aa iskaga fiirin jiray indhaha iyo dhegah aad baan u fiirin jiray marka dhagaha iyo indhaha aad baan loo fiirin neefku marka waa inuusan neef ceeb lahayn waxaa karaaha ah in la gowraco neefka waa ansaxaysaa laakiin neefka dhegta jaban iyo neefka xoogaa jiro weyn aan qabin iyo waxyaalaha noocaas asagu mataqaanaa waa gudahayaan laakiin xoogaa waa laga fiican yahay midda kale waxaa weeye neefka goormaa la gowracayaa neefka waxaa la gowracayaa salaada ciidda markii laga soo baa wixii ka dambeeya salaada ciidda markii laga soo baxa wixii ka dambeeya la gowrici wuxuuna ku egyahay maalinka saddex iyo tobnaad bisha qoraxdu markay dhacdo maalinka saddex iyo tobnaad markii qoraxdu dhacdo wixii ka dambeeya carafo waa dhammaatay marka habeen haddii la gowracana waa ku ansaxaysaa maalin hadii la gowra ku ansaxaysaa neefka lagu carafaystay hilibka ma la cuni karaa mise waa la wasaqaynaya maxaa la samaynayaa annaga hilib lagama hadline gowrac baa laga hadlay marka neefka haddii la gowraco ama sadaqe ama cun ama qaar sadaqe qaar cun waa lagu ogolyahay aduu waxaa niyadaada ilahay dartii u gowracday ajirkii waa la helay mas cunitaanka wax haddana khuseeyo gooni a ma jiraan ruuxa neefka gowracaya waxaa shardi ah ruux qastile waa inuu yahay oo caqlile waa inuu yahay ruux waalan neefuu gowracay ma ansaxayo ruux waalan ama cunug aan garasho gaadhin oo gujir iyo laba sano iyo saddex sano iyo jooga wuxuu gor laakiin cunug mumayis oo sideed jir sagaal jira wuxuu gowraca waa ansaxaya waayo caqli buu leeyahay kala garashuu leeyahay ruuxu marka waa inuu yahay ruux caaqila waa inuu yahay midda ruuxa wax gowracaya waa inuu muslim yahay ama ahlu kitaab yahay ruux aan la muslim ahayn ama ahlu kitaab ahayn neef gowrac ma ansaxayso soomaalidu marka ictiqaadan waxay qabaan haweenku wax ma gowrici karaa nacam haa waa muslimad qasadna wayl aqlina wayleedahay waana muslimad maxay gowrici leedahay waa gowracaysaa ama dhiig ha qabto ama uur ha lahaato ama gabadh gabadh ha noqoto ama yay noqonin gabadha muslimada xoolaha way gowrici kartaa wax dhibana kuma jiraan ikhwaani midda kale waxaa weeye neefka markii la gowracayo xiidka liyaha xulquumka iyo xiidka liyaha mar-iga labada waa in la gooyaa xididka xulquumka oo neeftu ay marto iyo hawadu ay marto iyo xididka mar-iga oo cuntada iyo biyuhu ay maraan labadaa in la gooyo waajib weeye labadaa haddaan la goynin oo mid uu wax iska haystay oo aynan labadii xidid kala go-onayn oo mid ay wax iska haystaan wax ansaxaya maleh labadan xidid labadan hadda xidid gudahay ku jiraan labadan gees laba xidid baa dhuunta labada gees ka raaca oo allawadajaan la yidhaahdo labadaa waa la goynayaayo maa laa yaatimi lwaaj ilaa bihi faha waajin weeyaanoo neefkan haddii aan kuwan la sii marin kii guriga lama gaari karaba haddaan labadan xidid geesaha la goynin kii dhexda lama gaari karaba marka in la gooyana waa shardi weeyaan oo neefkii oo nolol caadi ay ku jirto xididada waa inay go-aan ayaa la doonaya soomaalidu waxay iska aaminsan tahay neefka qiblada haddaan loo jeedin waa xaaraan qiblada in loo jeediyo waa sunno weeye haddaan qiblada loo jeedin asagoo koonfur iyo bari iyo ujeeda galbeed la qalana neefka waa ansaxaysa leanna maa ruux caqlila ayaa gowracay waana muslim xiidadiina waa la gooyey waa ansaxaysa shardiga afraad waxaa weeye neefka markii la gowracayo besinka waa in loo qabtaa weeye wax kalena aan besinka ebel iyo kadaayi aan la raacinin ee besinka waa in lagu gaabsadaa marka culimadu waxaa leeyahy bisinka in la sheego ma sunna mise waa waajib bisinka shaaficiyadu waxay leedahay waa sunne saddexda madabaha kale maalikiyada iyo xanafiyada iyo qowlka mashhuurka axmed binu xambal bisinka haddii kas looga tagana neefku waa xaaraan adoo xusuusanba biska iska daysa neefku waa xaaraan haddii aada halmaantana waa ansaxayaa riwaayada kale axmed binu xambal waxaa weeye ay qaateen sheekh islaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim rag badan ay qaateen bisinka haddii laga tago ma ansaxayo ikhwaani haddii bisinka kas looga tago ama la halmaamo neefkaasu waa xaaraan ma ansaxayuu leeyahay waxaa u daliila nabig waa kuu leeyahy calayhi salaame maa anhara dama wadukura ismuullaahi fakuluuhu wixii dhiigga daadiya bisinka allana loo qabtay cunaa layidhi marka bisinka alle wuxuu ku cadton yahay buu leey shekh islaam ibnu timiya ma nahara dama haddaan neefka dhiiggiisii la daadanin oon xididadii la goynin oo intii cunaha la qabto walmunkhaliqatu la ceejiyo oo sidaa uu ku nafaxo xaaraan wey marka haddiiban dhiiggii wixii dhiigga daadiyaa neefkana mataqaanaaye bisinkana loo qabta la yidhi waa la isku xidhay bisinku marka waa waajib kas iyo kama ruuxuu oga tagana ma ansaxayo bismi illaahi allahu akbar baana loo gowracayaa marka waxa weeye taana in loo la fujinado oo ruuxa uu ku talagalo oo uu bisinka uu ku talagalo uusan dheeldheel iyo waa sunna la yidhi uusan samaynin ayaa laga doonhaya ayadana ee neefkan udxiyada ah ee la gowracahayo neefkii markaa soo qabatay ama aad soo gadatay hadduu markaa kadib jabo ama uu isha beelo waxa weeye ma gudahayo marka ay birtu maraysaan rabnaa inuu ceebihii oo dhan uu bannaan ka yahay baan doonaynaa sheekh wax kaloo jirto udxiyada ma jiraan waxyaabo aad isleedahay soomaalidu way ka tageen soomaalidu waxay ka tageen hadda waxaa muuqato hadda arin baan gowracnaa geel iyo loo lama gowracaba toddoba qoys intay lacag isku darsadaan hadday neefa saca gowracaan oma ama neef geela ay gowracaan oogana lacag yar oo kana ajir badan oo masaakiin badan buu neefka geela neef geela ama hal hadda hilib lahoo dee aan aan caato ahayn oo hilib leh hal weynna ah waxaa laga yaabaa markii isku dardarsano milyan shan boqol iyo milyan toddoba boqol isku darsadaan inay marka gaadho toban milyan hal neef oo geela meesha la guracayna xaafad dhan bay dabeeri kartaa macnaha oo adiga reerihiinii iyo xaafada dhan baa intaa kawaansu dhan baad qaybin kartaan yaa samayn kartaan waxaa laga yaabaa hadda ama bu-aal oo kale ama kasoo qaad saak oo kale ama sarql oo kale ama jirib oo kale ama magaalooyinka lamid a ama magaala hadda aan joogno oo kale oo mataqaanaaye kuyobarow oo kale ama wadanka dhan waxaa laga yaabaa in haddii toban halaad lagu qalo toban halaad ay doo kafayn lahayd waaba laga tegayba arin unbaan daba soconnaa taa waxaase waa khalad mid alla waxaa sunno ahaan jirtay in xoolaha musallaha lagu qalo oo ninkasta musallaha uu neefkiisa keeno waqti nabi alay salaame oo nabiga xoolihiisa banaanku gowraco ninkastana uu gowraco markuu gowraco ninkii neefka goosan ka goosno ummadaana ay wixii wada qaadato oo meeshaas lakiin ninkasta gurigiisa ula galo haddii yaa u tegay miskiin asagoo banaanka buu taagan yahay bananka muska taagan yahay marka wax miskiin oo waxhelaya male marka waxaa taana waa mid laga tago arkaa udxiyada laga tago mane si in lagu soo celiyaa fiican nabiga calayhi salaam hadiga nebi wax ka fiican male dadka banaanka lagu qalo xoolaha banaanka lagu qalo ummadda ay wada timaado ninkaas uu baaquriis hore usoo qaato macnaa midihiis hore usoo qaato la yidhahdo inteenan haye boqolkeenna waa neefkan shanteenna waa neefkan ay qaybsadaan waxooda saasaan ku talin lahayn insha allah ta laga tegay maanta arkayna neef geela waxaa weye toddoba qoys hallug baa ku filan baan dhihi kara inta kale way saqayn karaan marka masaakiinta ha la gaadhsiiyo berri hore waxay ahayd nabig alay slam dhihi jiray dad baa soo qaxay baahiba badan baa jirtay neefka carafada hidubkii saddex beri ka badan inuu ku yaalla xaaraan bay ahayd laakiin markii dambe waa la baneeyo iska kayso iska haysaa lagu yidhi laakiin haddii layihi adna hadda qomboomeyna xoolaha wax ka bixiya oo hadaad neef geela ama lo ama ari qalataan dadka masaakiinta ah ama xataa dadka qaniyada ah waxaa la gaadhsiiyo oo hilibka maalinkaasu dadka masaakiinta la baahi tiro insha allahu tacaala waxaa jirto dowladda federaalka waxay soo jeedisay uduxyada sideedaba dadka ay qalayaan meelaha ay ku qalayaan inay joojiyaan oo dowladdu ay kusoo wareejiyaan arrinkaasi shareeca islaamku maxay ku tilmaamaysaa dowladda federaalka soomaaliya u dhisan iyo kuwa maamul goboleeda kulli waa murtadiin weeyaan xoolaha in lagu wareejiyo ma banaana waana xaaraan waxay qalaan ama ayagu cidday wakiishaan oo qalay dhahanna waa xaaraana waa bakti lama cuni karo waa dad murtadiina marka ninkii u geeya nimankaasu wax carafaa kama ansaasi bal inuu gaaloobo oo hawsha uu sameeyey iyo daacada iyo howlaha suurtagalba weeyaan laakiin haddana waa gaalooba dhahayn lakiin arrinta arrin banaanmaha udxiyana kuu noqon mayso xoolahana gaal inaad ku wareejiso xoolaha ma banaana adaa xoolahaaga iskale marka ma banaana waana xaaraan ummadda soomaaliya nimanka inay cunuqabatin ardaydii masaakiintaha ee wax lagu barahayey jeebka hooyadii aabbahood yo waxay dhaheen haddaana shahaado anagoo bixinin shahaadadiina waxay ku leeyihiin cunug ugu yar labaatan bay kuleeyihin marka markii hal milyan iyo shan boqol cunugiiba ay shan iyo labaatan dollar ka qaataan waxay noqonaysaa lacag dhowr milyan yaa usoo xaroonaysa markaasay dhaheen ruuxa cunuga aanna soo marin oo anaguna shahaadadiisa aanna ka gadin oo lacagta aan nagu soo shubin shahaado siin mayno soomaaliya war cunugan adugu wax lacag kama bixisa malihid jaamacado iyo iskoollo bareefadaho oo lacag la-aana adugu ad bixisa malihid waxaanu jeeb hooya soo xamaalatay iyo jeebkooda ka bixiya cunugan laba iyo toban sane la xarbinhayeen labaatan sane lasoo xarbinhayeen war aqoonsigiisan dunawigi iska dhaaf maya waa inaa lacagtee lagu soo shubaa marka waxaa weeye maanta inay soomaaliya dhan walba ka cunuqabateeyaan ganacsigii wixii oo dhan waxbarashadii haddana neefka carafada keena dheheen marka arrintaas ma banaana nimankaa laga digtoonaado si wax loo yeeli karaa loo yeelo mooyaane yo waxba lagu wareejin ka ansixi maayaan haddii kale masalada kale waxa weeye oon ku xijinayn waa ciiddii ciiddii baan ku xijinayna ciidda aadaabta looga baahanya waxa weeye horta awalan ruuxii inuu carafaysta doonahaya waa inuusan tobankan beri cidiyaha jaranin oosan tinta jaranin oo jidhkiisa uusan taabanin tin hoose iyo tin kore tin shaarubada iyo ta cidiyaha wax cidiya waxba waa inuusan jarin baa laga doonaya maalinta marka takbiirta waxaan bilaabaynaa waa lawaa ciidan ku jira adaabteedii maalinka sagaalaad oon soomanahay oo laba sano ilaahay uu noogu dembdhaafaya insha allahu tacaala maalmaha kale way fadli badan yihiin maalintana waa si goonahad baa loo soomhayaay salaada subax markaan tukano maalinka sagaalaad salaada subax markaan tukano yaan allahu barta bilaabaynaa sheekh sam ibnu timiya wuxuu leeyahay arintaasu waa arin ay salafku isku raacsan yihiin weeye ibnu xajar asqalani fatxu baarina saasuu leeyahay maalinkaa sagaalaadaan bilaabaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar baan wadaynaa habeenka ciidda markii la gaadho iyadana waan takbaaranaynaa salaad subax baa inoo bariyeysa waan qabaysanaynaa markii salaad subax la gaadho waa inaan qabaysano markaan salaada subax qabaysano waan ka lahaynaa salaadii waxaan soo maray salaada hore ee ciidda ahayd waxaan soo maray salaada hore ee ramadaan ee ciidda waxaan soo maray in wax la soo cunahayay tan waxba ma cunayno innagoo afkeenna qabna ayaan mataqaanaa ciidda aadaynaa waxaa fiican dhar quruxsan in la xidho waa garanaysaa xadiidkii sidina cumar raxmatullahi calay nabiga ina allow dhar baan soo arkay suuqa luga masaajirkiisa lagu gadahayo waxaan dabca inaan kugu soo qaado isku jooga si maalmaha ciidda iskugu qurxiso wafti markuu ku yimaado iskugu qurxiso maalinka jumcada iskugu qurxiso taasaan yaa rasuullahi kaa doonahaya nabi ma diidin nabi maxamed waa ogolaaday lakiin dharka xariira ibnu alai salaam ayuu sheegay oo nabi maxamed uu arrintaa kaga cudurdaartay dharka xariiraha hadduusan xariir ahaan waa la xidhan lahaa dhar quruxsan in la xidhaa la doonaya ciidu marka saddex arrimood bay leey salafku dhihi jireen almashu yay leedahay in lasoo lugeeyo inaan maalinta waxba la soo cunin in lasoo qabaysto dhar quruxsan lasoo in la lugeeyo oon baawur waa inaan la raacin mooto waa inaan la raacin waa in lasoo lugeeyo ayaa la doonayaa takbiirtana lasii qaado ayaa ummadda laga rabaa musallaha markaan tagno salaad sunnaa madkuaan fadhiisanaynaa salaadeenaan sugaynaa salaad ka horeysana male mid ka dambaysana male laba ragcood baa la iskugu yimaadaa wixii intaa ka soo haray waa takbiir weeyaan inta ka horeysa salaada wax khudba ah iyo wax la jidinaya male oon takbiirta ahayn waxa weeye takbiirtaa la qaadahayaa salaada ayaa la tukanaynaa salaadaasu adina male aqibna male waxaa la doonayaa wadadii aan ku aadnay ciidda wada aan ahayn inay hadhow ka soo laabanaa la doonaya insha allahu tacaala waxaa la doonayaa salaada markii laan tagno imaamku wuxuuna tujinayaa laba ragcadood ta hore markuu allahu akbar dhaho ou kibaarto toddoba ka dambaysuu la imaanaya taa lagu xidhay mooyaane toddoba allahu akbar buu la imaan doonaa ragcadda dambana tii uu sujuudda kaga soo kacay mooyaane markuu istaago shan buu la imaan doonaa markaa kadib ragcadda hore wuxuu ku akhrin doonaa suuratlqaaf ta dambana wuxuu ku akhrin doonaa ikhtarata saacatu yuu ku akhrin doonaa inshiqaaq ku akhrin doonaa ama hadduu rabana ta horena sabixis buu ku akhrin karaa ta dambana hallataag buu ku akhrinhayaa markii salaada laga baxana waxaa la rabaa dadku inay sadaqa la baxaan yaa la doonahayaa salaada kadib baana xoolaha la gowracayaa ninka khadiibka hadduu yidhaahdo ninkii rabana ha baxo ninkii rabana ha taga hadduu dhaho waa istikhyaarisanasamayn lakin hadduusan dhihin waa la fadhinhayaa ummaddu ma kacayso way fadhinaysaa yaa la doonahayaa laakiin hadduu dhaho maya midda kale waxaa weeye dadka muslimiinta ah waxaa laga doonayaa inay khudbada la akhrinaya ay dhegaystaan way wadadira ina way taagan tahay khadiibku mar hadduusan dhihin ha la tago ama ha la joogo uusan dhihin waa la fadhinayaa wax kici kara ma jiraan ilaa u dhammaysanayo khudbaduna ikhwaani hal weeyaan marka iyaduna asbaabaha ciidda iyo howlahaasuna ayaguna inaha weeye insha allahu tacaala marka ha la dadaalo aadaabta ikhwaani ha lagu dadaalo gabdhuhu inay cadr soo mariyaano xijaab gaaban ay soo xidhaano howlaha lama ogola midda kale dhammaan muslimiinta ciidda ha yimaadeen ciiddu waa waajib ciiddu sunno ma aha ciiddu waa waajib weeyaan waa shacaa'iru lislaam waa marka banaankaan lagu tukanaya masaajid laguma tukado ee banaanka lagu tukanaya gabadh dhiigga qabta iyo dhammaan iyo dadku waa inay banaanka aan iskugu wada tagno wey insha allahu tacaala gabadhu marka meel duca ka dhacaysa ilaahay baa la barihaya khayr baa imaanhaya goobta in la yimaado rag iyo dumarkana ay kala soocmaan oon isdhexgelin markii jidka la marhayo iyo markii lasoo baxayo iyo markii banaanka lagu tukanayaba inaan la isdhexgelin oo xisbada iyo maamulka ay wadooyin kala sameeyaan yaa la doonahaya dadka soomaaliyeed way isdhexgalaan oo wax dhib badan midda laba ha la isqurxiyaa la yidhi garhka hala xira laban ikhwaani war ha la isqurxiyaa la isku ogaa markaasuu ruuxii maxaasi galahaya mara dheer qamiis dheer sarwaal dheer mataqaana garhkii uu xiiro faalxumaba dembi buu galaba ruuxi dembi kusi jiraaba waa khatar wey isagii oo duqaayo tibihii madoobeeya hawlo kalaa bilaabatay gabadhi xijaab iyo soo xidhata iyadoo cilaamad gacanta banaan ka dhigta war hawlahaas waa hawlo xaaraana wey war yahu dembi yaan la gelin waxaa inoo ballaan maalmahan gabdho inay heesa iska qayb qaadaan iska caadiyana yaa bannaan marka insha allahu tacaala inahaas yaan dhihi lahayn wajazaakum allahu khayran sheekh waxaa jirto sida had aad sheegtayba sagaalaadka in ay bilaabato takbiirtii dad baa jiro iyaguna takbiirtii halkii laga rabay allah inay weyneeyaan ama ilaa laga yimaado masalaha ma ay sameeyaan arrinkaasi marka maxaa dadweynaha aad waad ugu buurinaysaa horta waxay bilaabanaysaa maalinka seelaa bacda subax bay bilaabanaysaa salaada subax markii laga baxay bilaaban waana sunnadii saxaabta iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas sagaalka markii laga bilaabo waana ijmaac ay soo bacdu culama ay soo naqlinayaan marka waxaan leenahay nabiga calayhi salam guur ka soo baxo ilaa uu musalaha ka tegahayo allahu akbar ku tegi jiray asagoo ama taleefanaha ku hadlay ama iska qosay ma aadi jirin waxaan leenahay sunnadii nabigeena aan soo celina calayhi salaatu wasalaam ilaahay ummaddiisa wuxuu ugu jecel yahay sunno nebi maxamed oo laga tegay ruuxii soo nooleeya oo dib u soo bilaabo asagoo soo celiya ilahay waa jecel yahay subxaana wa tacaala marka sunnada nabi maxamed ikhwaani aan soo celino sunnada nabi maxamed waa rabnaa laakiin af ma ahee waxaa la rabaa tadbiiq iyo camaliyan baa la rabaa haddii kale waxaad noqonaysaa in afkaa ka sheegto aadan ku dhaqmin aad dariiqii nabi maxamed kula weynaanin hede waxaa la doonayaa ruuxaas marka inuusan ruux muslimo fiican hayn baa cad ruuxa asxaabu rasuulilah markuu nabi maxamed la hadlayo shimbir baa intay soo kacdo madaxa kaga istaagi jirta kanoo ma garanayo inuu shimbiro ay madaxa kaga taagantahy shimbirtuna inay ruux ku taagan tahay ma oga macnaha say u jecel yihiin ay u dhooxayaan hadalka nabi maxamed waxaa laguu sheegay waa hadalkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hadalka nebi moxamed iskula fuudaanin ruuxa muslimka waxaa la doonayaa alaa bidikriillaahi tadma-inu lquluub diinta iyo xaqa markii la sheego ruuxa muslimka qalbigiisa xasilhaya jirhkiisa o dhan baa dhaca ku jabnaysa diinta ilahi baa la weyn hadalka nebi la weyn rag baa intay ka soo baxaan toddoba boqol oo kilomitr iyo hal xadiiso nebi maxamed raasan jireen say ula weyn tahay marka nabigu hadalkiisa iyo diintu hadinla weynaato ku dhaqmaan ilan insha allahu tacaala sheekh waxaan soo gaarnay gabagabadii ayaan soo gaarnay shacabka muslimiinta ku dhegaysanayo maxaad u baaqaysaa waxaan awalan ugu baaqaynaa dadku ilahay inay baryaan subxaana wa tacaala nimanka gaalada ah maanta cudurro badan baa jira ilahay ku ibtiliyey subxaana wa tacaala dadka muslimiinta inay ilaahay xusuusnaadaan ilaah inay baryaan cuduradaas socda ilaahay subxaana wa tacaala inuu muslimiinta si guud ka badbaadiyo ee si gaar ahaaneedba ilaah inay baryaan gaaladana ilaah inuu u siyaadiyo oo ilaahay subxaan kusii ibtileeyo ayaga isku dhex mashquuliyo oo ilaahay naftooda ku dhex mashquuliyo oo muslimiintaba ay tabar u waayaan oo ayagu waa isku dhex mashquulaan mid baqa iyo mid gabada iyo mid kala carra ay noqdaan arrintaa muslimiinta waan ku boorinaynaayo nabi waa kuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam gabdhaha muslimaadka dhiigga caado qaba xataa musalla ha tageen say muslimiinta baryada ilaahay ay baryahaen uga soo qayb galaan oo ilaahay u baryaan marka awalan waxa ilaahay halla baryaan leenahay mid ala waxaan leenahay nimayo diinteenna aan ku dhaqanno horumar iyo wanaag dhaqaalo iyo caafimaad kala dambayn iyo amni janno iyo raaxo fi dunya waalaakhira diinta ilahi bay ku jirtaa subxaana wa tacaala ninkii meel kale ka raadiyana wuu ku baaba-aya niman ansaareed oo aws iyo khayr la yihahdo oo boqol iyo labaatan sano dagaalamahayay oo madiino deganaa diintu markay u timid caalam kulluhu ayagaa qabsaday islaamkana gaadhsiiyey oo sabab uu ahaa qabiilkii ama ruuxii maalin diinta ilahay qabsada ilahay subxaana guul iyo ilahay nasri buu siinaya subxaana wa tacaala fi ljanna fi laakhira wafi dunya alxasana marka waxaan leenahay diinta ilahi aan ku dhegno rijaala wanisaan reerka isqaba oo kale guryihiina diinta ilahi ku saleeya maamulka kale amarkiina diinta ilahi ku saleeya dadweynaha oo kale amarkiina diinta ku saleeya dhammaanteen diinta islaamka wanaag iyo horumarno eh aan wada qabsanaan leenahay insha allahu tacaala sunno iyo faral iyo makla leh diinta ilaahay duuduub dhammaan aan qabsanno kaafa yaanaan qayb qabsano qaybna yaanan ka tegin taasaan leenahay insha allahu tacaala barnaamijka diiradda jimcaha inta ayaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war qowlkii ilaahay wixii qadashadii diiday qowlkii ilaahay wixii qadashadii diiday in qirin rasuulkiiba waa qoys walaalaahe allahuma salli wasallim wabaarig caleyh inkastoy isqaybqaybiso qaarba magac sheegto kala qaadi mayne ku faro waa isku qabiile midkii qalad bilaabiyo dulmiga kowgu qilbixiya haddii qaadi daacada gartaa qadla dhoho a yar waxay noqon qarshiyo qaaday iyo tug qaraabaahe waysla wada qabayaan dembiga waana loo qoriye waa laba qabiilood wax dagaqoolka duunyadaye qarni hore quruntii cadligu sayqar uga duushay gardarro u qareemayada qatay dunidii adun baaba qoodhu ah ifkii oo ku qowdhamiye adiga qardhaas baa su qabo qooqanka aligaayey qiirada dagaalkee baryahan qubaani dhigeedu ha uu qabin qulquulad gaaban iyo qayla maantaae qabka laysku maandhaafsan yahay waa qadiyad weyne war qoomaal horraysaa jirti iyo qoonsi diriirede mid qabbaan sidiid iyo mid kale oo wax qursanaya labada qorshe kala beddelan oon isqabanaynin oon qiil kaleetaba lahayn quru hur mooyaane qafal xumaada saasoo aan qabo qaya iyo daayin oo iila qar taagnayd waqay xabaashiqa qawan anna qaadan maye idhaaf weli ku qowlayo waa qalad marjuuca ka dhalay qiira dereereede weligeedna wuu soo qoraa qaradankenuuye qaabka inay tahay wuxuu yahay qiiraalkeedu qarqarada badweyntoo dhan iyo qaruunku sii jeeda qooriga jabuuti iyo ilaa qoodiyada waamo ku qabso qarsiyo baali iyo qaybta heeraaroo dhan dhul qariiradan sheegay iyo qar kaloo badan leh oon qaawanayne dhirtiiyo qaraday geediisu qaraabkuna ka buuxo nimcadu ay qulquuli hayso oon qubasho roob iyo diraac qudku ka idlanin ooy qani ku tahay beeshu oo aan qaxdiba oolin soomaaliyoo intaa qunu degto quruxsanoo taalla oo qabatinto baadiyaha qoranku maalaysa qotankii lodoodana lushiyo qabkii adhigooda oo diinta oo qaali iyo baran qur-aankiina kolba qabadoo muujinoo qiqis maarinaya qaryadan lahayn iyo dhulku qadirna ugu beeray qooraan si dheeray intaad qalad ku soo duushay qab aan kugu fillayn waa wixii qorta ku sudhay qabsashiyo adoo rabay inaad qaadataba cidda ood weliba sii qalin rogtood qaladda diintooda ood weliba sii qaylin rogtood qaalaada diintooda qurunka la soo doonatiyo qariska turkaagii qalaalaasahaagii guray qonsay dabadeede qalab qaata goortuu ku yidhi khayrada islaamka warqiirootay soomaalidii qaaliga ahayde ayadoo isqola faadhiinoo qaran ismoodaysa qafaaleedda ti lagu hantiyo sefowada qawan qoolkiiyo yagoorkiiyo midii qarta lagu boobay qaydaraanta ti lala dhece qowda laga saaray qarqarkiiyo bilowaha midii qorta lagu gooyey qaarkii la layiyo intii quruntay mooyaane qax intii istidhiyee baqaha qadhafka loo taagay ayaga qardoofaha wediyo qoonsigii horaaye si qasdiya intii raacda dheer looga daba qaatay wax la qaalaa jidhkooda warmaha lagu quwaxaba qundhuuriyo hawaasiyo intaan qabannay hadaamo qarde iyo bannaan iyo qarfiyo qawyo iyo buuro qaadhaankii soo hadhay intaan qaadnay fadalkoodii qulladay gelaysaba midii aan ku qabanaynay een qowraacu ee qoorta lagu goynay een qowraacu wujidnay ee qoorta lagu goynhayeen qowraacu ugu jidnay dabku quud markii lagu karsani waa wax qaaliyaye habeenkii markii lagu qataalay qaaca oolalkiisa dharaartiina qorigay shidiyo qiiqi lagu raacay qabba soo lugooyay ee intay qusatoy samirtay ayagoo qadoodiigu dilo hogla qamardaada qanjidhiigla ti lagu qasbiyo hilibba qaydhiina qashinkana cunsisaad ahayd qoqla oradiye qashinkana cunsisaad ahayd qoqla oradiye qoloftii madoobayd markaad gulku qaban weyday qodhiyayadoo maalin kale qorta fidinaya adigoo qubkii noo bedelayoo qajaawicada qabqab iyo haddana goordambaad noola timid qooqee subaxdana geesh qiimala boobay qalabkiye sayid maxamed qiiradii wadani qaranku aas-aasye uguna qudbe gabayadii qaaliga ahay fardaqar iyo buur iyo qardiyo qow iskaga booda heensiinti lagu qamaday genyo wada qooqan daraawiish qitaalka warrabto kugu qamaamaysa oo qaamudkini sida qata dabadeede qudha kaga jare meel kastood qob ka dhigatine wuxuu qaara dankeeni batolayees qaraacaba faranjigii quwada weyn isbiidayeenna qursanayey ee inuu dunida qodheedii yahay mariisu qaybaalay isticmaarkii qaaruntaan lahayn qalad ku soo waaday halkuu qoobka saaraba markaan qorta kaaga goynay waa kii khasaaraha mutiyo qoomamiya ciile khayiraadaiyo ciibto wayaday qunuula ludeene qayaaniyo sirbaa lagu yaqan qonkan rayuruube qudra kale markaad weydayood nagu qafaalayso qaskaad nagu bilowda ahaa midaan qarsoomayne soomaaliyo qoys ahoo qodi wada talla oo intay qabiil tahay isjecel quniyo landuuban qoqob iyo intii aad xiriyo qaadhu kala ooday qoloqolo intow kala madhood qoloqolo intow kala madhood qool isugu dhiibtay quwaday lahaayeen intaad qurubtay ood shiday shan wixii u kala qaday ee qaybisa tahay qanci maysid goornaba adoon layska ka qabaane qayaanadii adoo sii wato qalad maleegaya qayirkii daraawiishtu way jar ku qaabadsiisay adoo qoonsigii si qabo cadha la qiiraysan oo qiil u daydayan mar kale qaankii godobtaada qayrkaanna saan uga hadhno qaranna la waayo qandi madhan waxaystaad ahaydoo qadhabsaniye intaad shacabkii qaarafaysigii qaar ka sii gadatay qaryo kale kuwaad ku lug xidho dega qabiilkaagu si qasaba masiixiga waxaad ugu qorqabatay quwadii islaamkaad intaa kala qalaysaye qasadkaad lahayd baa ahaa nooc qabyaaladaaye khayradii midaysnayd intadaadu kala qaday qoqobna aad u yeeshood xuduud qorotay beenbeena barqaraabadaadii ahoonka qudra roonaynba intaad labada qoob uga xidhood qool u soo gelisay qayd qaydna aad uga dhigtiyo dhudiyo qayranbo qabso wixii ku yidhi baad ahayd qaar addoonsadaa e afrikada dagaaladan qase laysku qalanayo qaxdigiiyo qaxiyo baahidiiyo qaxarka naafeeyey qadha iyo qacdiyo qawda iyo qabisla mandhaafka qalaalasayda intiyo qulubka haysto dhan waa qaraxa miinooyinkaad qarisay jeerkaase waa qaraxa miinooyinkaad qarisay jeerkiye qalladyahay qawaaniin xunood adiigu qadsiisay ood qalad ka wada buuxisiyo qodoba xaaraana qumanaanshahaad uga dhigtay la qallib maayaane qodxasuna wixii kaga dhex tegay qaarada tahay e qodxo suna wixii kaga dhex tegay qaaraddaa tahay